munaasabadan laakiin hiri ay kulan diimeedka baydhabo oo maalmoon ku dareeray masaajijyada iyo madaarista lakabarada qur-aanka kariimka ee magaalada baydhaba iyo si rasmiya la hangebgabeeyey hirowga kulankii welibaa ku qayb galay culamaa hudiin macalimiin marti sharaf shalgedisan oo kushal qoytay gudaha iyo dalka banaanshabaab ugu horeen sheekh aadan sheekh saciid ayaa faahfaahin ku biyi muddada uu soo dareeray kulanka diimeedka iyo weli abooha kubahi inta uus markaasi ku guda jiray barnaamijkanga miilo oona tay lagu hadlay oo muxaadaraadka jiidamay ku madaxaytay masaajidka jaamac jaamic alkabiir ee baydawa may ku madaxaytay masaajidka carabta oo masjid aljaamic alqadiim lankasa jaray waagii hore may kale ku mid ah masjid ridwaan oo kayaala xaafadda ideeda may ku mid ahay masjidka nasrudiin oo buundada lankasow masaajidada lagu hadal may ku mid ahay masjid raxma oo lankasa jaray masaajidka ogaadanka iyo masaajida kale saasoo kale goobo oo muxaadaraad iyo dacwo lagu jeedi may ku mid ahatay madrasada la hero madrasada maryama binti cimraan oo may la heraay mas-uulku iyo sheekh cabdullaahi macalin oo zoonkaas yacni bombashar ilaa zoonkaas ka taal iyo madraso kale zoonkaas day ka taalo la hero umahatulmuminiin labadan madras ma ingaarhan bilaanga aan goynahayan bilaan aan gaarahaayeen xaqiiqatan jumuuc fara badan oo aan raab eh ayaa ku qayb gallay waana ku faa'iidsatay dhaanshe sheekh cabdulbaasid oo ku mid ah culummada kujeeda koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana ku kooy dalka banaanshe iyo sheegintay ujeedadan kubiin kulankan wasahaay in la kordhiyo wacyigelinta diimeed iyo xoojinta xiriirka bulshada iyo culummada waxaa isugu nimid howl meeshaas ku yaalla oo aan ku sheegnay in ay walaaluhu ay qabanqaabiyeen barnaamij dacwi ah oo loogu magacdaray mu'tamar baydawa lidacwati walirshaad annagu maalintiina waa caddaynay waana sheegnay hadafkayagu keliya wuxuu ahaa wanaagga yaalla khayrka yaalla dacwada socota in la sii dhiirigeliyo dadku waxaa laga yaabaa inay waxyaalo kale ay fahmaan annagu hadafkayaga keliya waxa weeyaan biniaadanku marxaluu soo maraa wakhtiyo badan buu soo maraa mar waa la caajisaa mar waa la mashquulaa inaan walaalahan baraarujinno oo layidhaahdo maxaan lahay hore u sii socda ayuu hadafkeena u ahaa tajribadana tajrib cusubay ahayd tajribadana tajrib cusub oo bidaaye ahayd oon hore noo soo marin marka wax walba oo biloobana wax badana ka soo noqdo marka qofka raba inuu hore u sii socdo waa in wixii uu soo arkay ka yara hakiyey ama ka yara xumaaday in mustaqbalka biidnillahi casa wajal uu wax ka bedelo waa laga maarmaan magaalada nafteeda in la fahmo qaabka ay u taallo say u joogto waa laga maarmaan waayo laakiin ma ogaan karto ilaa adig wax qabatid mooye annagu culimmada faraha badan oo khayrka wada oo dadaalka wata jus ka yar baan ka mid nahay wax annaga keligeen anoo gooniya maaha wax idinka aada leedihiin waayo wax idinku aad milkisaan waayo wax qof walba oo naga naga mid a inuu ka qayb qaato laga maarmaanay tahay waayo ugu dambeyntii waxaana ku mid ah culammada ku qayb galay munaasabada iyo bogaadeenna qabsoomooka kulankani oona codsadeen intii lasii kordhiya kulammada noocan haato ee si bulshada lanku wacyigeliyay arrimaha diinta iyo akhlaaqda iyo midnimadii marka la isugu yimaado arrimo diineednana waxa ugu muhiimsanoo la isfaraya taqwada ilaahay weeye dhammaantan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno walaalaan nahay walaaltinimada in la ilaaliyaa loo baahanya munkarka beledka ka jira si wada jir ah in looga hortagaa loo baahanya munkarku waxaa weeyaan haddaan la isu kaashanin qaarkiis waa dhib badan yahay qof keligii iduu ka hadlo ama kitaab uu akhriyoos ku sheego marka horta may wahaa anta hooluntanay ankatay ha kugebgali iyo maylatinaha ajarshoolatin jazaakum allahu khayran asan lana onuuna maylano faday inin nagana dardaarta tirhaaska herti inagana dardaarraaska herti ini onayto inagana ununa nafsatidan hoolo wadnoho walna kii baha ununa kanoho maartay hoolo meeliya ku wadna tan layla suga leer oo mashaayikh daleetana markala la suga leer masatiyonin dardaariman bas lay maartay unu kadheganaano walba unun ziyaadin onayto ununa arranka ziyaadinanoho sheekha marko kala hoba koy isuga maartay hoolitis la baleeriyey oo wiinatiyey oo maartay aradii dacwada kafadii amase maartay meelaha tiroogda meel ku dhaarsatiin isu koy isuna farxadii saasa ka jarta diintan lankastoo muslum ee waajiba ku saaran waajibka dacwada dhammaantagna fuul lan walbi walaagii kariinshe ee ininku qiib qaadada ininku qiib qaadadoo waajibni ee insha allah ha dhowaayaan juudigaas ha dhowaayaan in amarka iyo maaragtay alle la qaadado si iilin qaadado muddo afar maalmood iyo dareeray kulan diimeedkan oo laka wacyigeliya ay bulshada ku nool magaalada baydhaba iyadoona meelo shirgidisan bulshada lagula hadlay walina la siiyaya fariimo ka saabsan inuu markaasi diintiyo ka adkaadana